halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhegaystayaasheena sharafta laho ku soo dhowaada barnaamijyadeena xiisaha lahaa ee ka koobnaa labada qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka oo inoo soo jeedinaya doctor cabdiluuse kadib waxaa inoo raacay cashar inooga imaanaya buugga nolosha oo inoo soo jeedinaya ismaaciil daadiyaha barnaamijka maanta waa faarax waxaan idin leeyahay dhegaysi wacan waxaa kaloo nasiib wanaag ah oo aan idinkuugu bishaaraynaynaa inaad maqli doontaan heesooyinnagiina u raaxeeya dhammaantiin dhegaystayaal waxaynu idiin rajaynaynaa dhegaysi wacan halkaad inagala socotaan waa codka rajada haddii aad inoo haysaan wax tala ama tusaale ah fadlan inoo soo qora ciwaankeenu dib ayaynu idinkagala socodsiin doonaa intaynan u gudagelin barnaamijyadeenan xiisaha leh bal waxaad ku soo dhowaataan heestan barnaamijka caafimaadka waa mid qiimo weyn u leh nolosha guud ee dadka waxaanan idiin rajaynaynaa inaad barnaamijkan ka korsan doontaan waxyaalo badan oo sare u qaadi kara aqoontiina xagga caafimaadka waxaan inoo soo jeedinaya doctor cabdi muuse oo ka hadli doona qaybtii labaad ee bakteriyada hargebka intaynan u gudagelin barnaamijkan caafimaadka inu leexano xaggii heesaa aanu dhegeysano heestan
haddaba weli waxaan ku jirnaa ee qufaca wobinkof la yiraahdo ee caruurta ku dhaca ee magaca la siiyey waxaa loo yaqaana cudurka gowracatada ayaa loo yaqaana oo cashirka intuu noo socday waa ilowni cudurkan gowracatada ah sidaan idiin sheegnay inta badanba mataqaana waxaa keena bakteria ayaa keena marka howlihiisa iyo dhibaatooyinkiisa waa kasoo hadalnay hadeertan waxaan rabnaa complicationka iyo waxyaalaha kale ee qofka baniaadanka ee cudurkaniti uu kala xiriiri karo waxaa jiro waxaa la yirahda xubno mukos la yirahda oo blog ku sameyn kara qeybta hawada marta ee bronka loo yaqaano marka qeybta bronka loo yaqaano sidaa hoda idinkugu sheegnay waa tuubo tuubadaas waxay ku xiran tahay cunaha sare ee qeybta mataqaana hawada ay ka gasho afka ama sanka ee ka gasha ayay ku dhegan tahay kabacdina waxay hawada u gudbisaa sababka u gudbisaa meeshaas uu sababka uu ku sameynayo mekanikismka loogu talagalay inuu ku kala bedelo oxyjiinka iyo carbon dioxideka inuu ku kala bedelo marka meeshaas ayay bakteriyadii infectionkeedu uu gaari karayaa oo dhacaanidii bakteriyada ay samaysay ama mukiskii kuwii difaaca jirka qaabilsana ee cunaha qaabilsana ay meeshii markay burburan waxay sameyn karaa mataqaana blog ay sameyn karaa blog hadday sameeyaan neefta ay qofka ku dhigayso oo waxaa imaanayso hyboxia wax la yidhaahdo haddii mataqaana aad i aad mataqaana usii batane qofka biniaada wuxuu keeni karaa figros coffin oo aad i aad u xun oo ah mechanical problem ka dhici kara mataqaana dhuuntii iyo sababkii marka qaarkood dhiig ayaa meesha kasoo begi kara qufacaas xoogin darteed marka qaarkood waxay sameyn kartaa cudurkaninti ee wobin kofka ah uu keeni karaya cudurka loo yaqaana hernia hernia tan cunaha ku dhacdo to hernia oo cunaha ku dhacdo waxa weye nabar ama xalooshii oo kusoo fakatay mataqaana qeybteeda sare cunaha kusoo fakatay nabar fudud ayuu sameynayaa cunaha gudihiisa kaasoo dhibaato badan keeni kara complicationka cudurka waxaa kamid ah nimonia waxaa ku arkaysaa nimoniada sadishagna qofka biniaadanka waa bacteria oo qabow ayaa ku qalsanaan kara jirkiisa cudurkan bacteriadana waa ay sii mataqaana nuglin kartaa marka nimoniada saa ku aragteen difficult britain ayay leedahay lafa garaac ayay leedahay waxay leedahay mataqaana biyo fadhiista mataqaana sababka xuubkiisa sababka iyo xuubkiisaba waa ay barar karaan marka nimoniada cuduradaasa leedahay inta badanna waxay kusoo fidi kartaa xagga cunaha ilaa ee sanka ayay kusoo fidi kartaa marka aad i aad ay dhibaato leen encephalopatia waxaa la yirahda ayaa jiro qaybta xubuubka maskaxda ee dahaara oo qaabilsan communicationka maskaxda ama turjumaanta maskaxda qaabilsan naftigooda waxaa ku imaanaya dabaqsim iyo confulsion qalal ayaa ku imaanaya cudurada kale waxaa kamida dhigbax sanka ayaa dhiig ka imaan karo indhaha ayaa qofka gududan karo marka waxaa kaloo ku arkaysa haddii qufaca aad i aad u bato kalagoysida lugaha hoostooda oo herniya ay ka dhalato oo loo yaqaano anaga erna ayaa unaqana waa unugyo kukuusan oo mataqaanaa kasoo baxay xagga caloosha kasoo baxay oo cajirka iyo kalgooyada hoostooda ku sameysma marka kale cudurkan wuxuu sii dhibaateyn karaya maxaa layirahda futada ayuu same oo wuxuu sameyn karaa rector problapse wax la yirahdo marka iyadana waxay keeni karaysaa dhibaata ayay keenaysaa oo futadii xubnaheeda ee saxarada haddii nabar ku samaysaba ama wax isku oodaan iyadana dhibaata ayaa ka imaanayso oo waxaway saxaradii ayaa jirka ku noqonayso ama mataqaana xubno ay ad adag ayaa meesha ku samaysmay marka cudurkan inta badan uncomplicated weping cof dadka badan caruurta waa ay laga daaweeyaa oo waxaa la siiyaa marka cudurkaniti waa la daaweyn karaa maamada iyo aabaha ayaa prevention ahaan waxaa la san karaa dalka saddexan ee layirahdo start t p fat d p t waa in la siiyaa labada bilood ugu horeeyo cudurku ku koda jiro
waxaan horeyba idinkugu sheegnay barnaamijka caafimaadka inuu muhiim u yahay marka la eego jiritaanka biniaadanka caafimaad la-aantiisana nolosha waxay gelaysaa khatar waxaan filayaa inaad dhuuxdeen kana faa'iidaysateen barnaamijkaasi haddii aad qabtaan su-aal ku saabsan barnaamijka caafimaadka ama aad haysaan talo iyo tusaale quseeya barnaamijkan fadlan inoo soo qoray nala socodsiya ciwaankanaga waxaa weeye codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya haddana waxaad ku soo dhawaataan heestan waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaad ku soo dhawaataan cashirkii noogimaan iyo kitaabka nolosha waxaana inoo soo jeedinaya ismaaciil mowduuciisana wuxuu ka hadlayaa maanta shaqaalihii tirada yaraa inta ka horeysana aynu dhegeysanno qhasiidadan
kiritos wanaminay imika waan raacaya magaciisa wanamana digisana wanabal ilahayga ciise buu yahay badbaadiyahayga oo fiican ciise kiristus waana miilay iminka waan raacaya ciise kiristus waana miilay iminka waan raacaya gacmahiisa waa la qooday xumaantaydii aan maalay keliyahayga cinta buu yahay badbaadiyahayga oo fiican ciisa kiristus waana miilay iminka waan raacaya ciisa kiristus waana miilay iminka waan raacaya kii dhintay daradayba kii kakacay kuwii dhintay kelyahayga ciise buu yahay badbaadiyahayga oo fiican ciisa kiristus waana miilay iminka waan raacaya ciisa kiristus waana miilay
dhegeystayaal wacaana uu kusoo dhowaada casharkeena maanta bal inaad weligaa haddii aad tahay beerfale weligaa beerta ma gashay oo adoo ku jirto beerta ma isweydiisay waxyaala ku saabsan sidee intaad ka bilaabaysaa haddii aad beerta guraysid misene ma ka calaacash oo tiri beeshan way weyn tahay oo waxaan u baahanahay in la keeno mashiiman ku shaqeeya waayo maraha qaar haddii aan maaragtay beer gur aan gelayno waxaa waye dad badan waa inay guraan haddii ay tahay geley ama waxyaalo ku saabsan geeska hadii ka geshid intaasoo maalmood inay kugu qaadato laakiin waxaa laga yaaba inaad ka fikirtid haddii uu maaragtay ay badan yihiin wixii la guri lahaa inay dad badan ay meesha kugu yimaadaan marka maanta waxaan arkaynaa ciise wuxuu mucjisooyin iyo wuxuu soo maray wuxuu baraayey iyo wax kastuu qabanayay inuu arkay inay dadka yaraayeen dadka yar oo beerguraaga yar oon arag arkayno waxaa waaye wax ku saabsan dadka dembiilayaalka inay badan yihiin oo ereyga ilaah in la gaarsiiyo ay tahay laakiin intii ciise raacday oo ereyga faafin lahayd aa yar bal aan aragno wixii ciise na tusinayo maanta ama inuu rabo inaan dadka dhan la gaarsiiyo ereygiisa masiixuu dadka u naxariistay oo wuxuu yidhi laakiin goortuu dadkii badnaa arkay ayuu u naxariistay waayo way dhibaataysnaayeen oo kala fadhiisnaayeen si idoo erijir lahayn markaasuu xertiisii ku yidhi waxaa beerta laga goynayaa way badan yihiin sheeqaalahase waa yar yihiin sidaa darteed sayidku beergoyska barya inuu shaqaalaal bertiisu u soo diro walaalayaal intuu ciise wuxuu la hadlaayey xertiisii iyo oo wakhtigaas la jirtay waayo waxaanu arkaynaa goortuu dadkii badnaa arkay ayuu ayaga u naxariistay waayo wuxuu u arkay inay yihiin dad aad u dhibaataysnaay oo kala firdhisnaa sida ido oon erijir lahayn sidaan horey u soo aragnay waxaanu aragnay dadku haddii ay dhibaataysan yihiin hadduu dembiga ku jiro inay midnimo ay jirin ciisena wuxuu raba waxay ahayd inay dadka ay lahaadaan midnimo midnimadan waxay ku imaanaysaa haddii ay dadka isku xidhan yihiin oy wax kasta la qabanayaan waayo jecelka ama dadka isjecelkooda wuxuu ku imaanayaa haddii ay ka baqayan ilaah oyna ilaah ogsoon yihiin oy xigmad leeyihiin xagga ilaah ka timid laakiin markuu ciise arkay dadkan dhibaatadoodii iyo waxyaalaha uu barayay meel kasta mucjiso uu suubinayay wuxuu arkay inay dhibaatooyinka iyo waxbaridda dadkani ay u baahan tahay dad badan markaasuu weydiisay xertiista xertiisa inay weydiistaan beergooyaha inuu beergooyo badan uu ku soo daro kaasoo ah ilaahay oo asaga soo diray oo adduunka u soo diray waayo asaga naftiisa wuxuu ku shaqaynaa xoogga xag ilaah laga soo siiyey waayo markuu ka soo guulaystay oo shayddaanka jaribadiis waxaanu aragnay in uu yahay kan ka soo qalin jibiyey isguulka jarribadda oo shayddaanka annagana maanta wuxuuna leeyahay aan ku soo daranno oo sidaan hore uga sii arki doon waxaan arki doonnaa in xertii ay ku soo darmeen oo oy faafeen adduunkao dhan hadda maanta wax kasta oan ka sheegayno ay yihiin laba iyo toban nin uu ilaah u soo diray ciise masiix inuu kala diro markii lakala dirana oo ilaa maanta ayna soo gaartay oon luuqad kasta inta ugu da- sarrayso aan ku hayno inuu ereygiisa la gaarsiiyo dadka sidaa daraaddeed aana noqonno annagana kuwa uu ilaah u yeeray oo ku xirta asaga si aan ereyada ilaah u faafino ereyga ilaah u faafino waayo asagaa noo yeeray oo wuxuu nooga yeeray dan danta uu naga leeyahayna ay tahay badbaadada uuna siiyey inaan la qaybsanno kuwa kale oo weli aan badbaadin waayo hadduu ilaahna badbaadiyey oon badbaadadayna aan qofna la qaybsanin waxaynu noqonaysaa inaanu dadki jecleen oo taasna hata waxay dhici kartaa inayn tahay munaafaqnimo walaalayaal aanu noqonin munaafaq badbaadada iyo wax kastao ilaah ka helayno aan ka dhigno mid dadka kalena aan u sheegayno waayo wax la qarin kara ama la hayn kara maaha waayo injiilka waxaa waaye injiil weligiis jiri doono oo ilaahna uu nagu badbaadinaya aan wada shaqayno aan noqonno dad isku ruux ah oona isku dan ah waayo ciise masiix wuxuu noo yimid inuu adduunka badbaadiyo oona wuxuu u yimid damba- dembiilayaasha uma imaanin kuwa quduuska ah ama kuwa isu malaynaya inay yihiin nadiif aan badbaadino dadka kale aan u sheegna ereygiisa badbaadada ah aamiin aan leenahay
dhegeystayaasheena sharafta lahow maanta waxaa intaa inooga eg barnaamijyadii xiisaa lahaa oo aynu hawada idiin soo marin jirnay wakhtiyadan oo kale halkaad inagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad haysaan wax tala ama tusaale ah ay ku saabsan barnaamijyada halkan ka soo baahayno fadlan inoo soo qoray nala socodsiiya ciwaankeenna waxaa weeye codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya barnaamijkan waxaa isku soo dubaraday dalmar waxaan idiin soo jeedinaya faarax xagga farsamadan waxaynu ahay misisniyamongo intaaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno sidaa iyo nabadgelyo